aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi weli waxaa soconaya duulaanka culus ee uu maamulka yuhuudda ku qaaday ee dalka iiraan iyo jawaab celinta ay bixisay xukuumadda shiicada ah ee kaa soo galay ee maalintiisii labaad oo xiriir ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxa ay weli duqeymo ka geysanayaan magaalada tehraan oo ah caasimadda dalka iiraan iyo magaalooyin kale oo ku yaala gudaha dalkaasi dhowr magaalo oo ku yaala dalka iiraan ayaa waxaa lasoo tabinayaa in maamulka yuhuudda uu maanta duqaymo ka geystay qaarkood waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac halka kuwo kalena ay geysteen burbur xoogan wakaaladda tasniim ee iiraan laga leeyahay waxa ay xaqiijisay in ugu yaraan laba ruux lagu dilay weerar uu maamulka yuhuudda ku qaaday gaari ka mida kuwa gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano ambalasta kaasoo ku sugnaa mandiqada loo yaqaano adarbijaanta galbeed qaraxyo waaweyn ayaa sidoo kale laga maqlay ee magaalo dhacda galbeedka dalka iiraan kuwaasoo ah duqaymo culus oo uu geysanayo maamulka yuhuudda ee waxaana marba marka ka dambeysa isa soo taraya khasaaraha ay geysanayaan duqaymaha uu fulinayo maamulka yuhuudda xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxa ay weerarkan ku weyneysaa mas-uuliyiin sarsare oo lafdhabar u ahaa nidaamka shiiciga ah inkastoo aan tabinay badi mas-uuliyiintaas haddana waxa cusub ayaa ah in xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay xaqiijisay inuu geeriyooday cali shamkhani oo ah la taliyaha hogaamiyaha guud ee iiraan ninka lagu magacaabo ayatullah cali khumeyni kaasoo ku dhaawacmay weerarkii ugu horreeyey ee uu kayaanka sohyuuniga ah ku qaaday iiraan kolsii horreysay waxa ay warbaahintu tabisay inuu dhaawac garaab ah soo gaaray qaarkoodna waxa ayba sheegeen inuu mar hore geeriyooday balse xukuumadda shiicada ah ee iiraan hadda waxa ay xaqiijinaysaa in cali shamkhani uu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii ugu horreeyey ee uu maamulka yuhuudda ku qaaday xukuumadda shiicada ah ee iiraan iiraan dhankeeda waxa ay wadaa weerarka argudashada ah waxa ayna maanta fulisay weeraro aada u xoogan oo beegsaday magaalada talaabiib ee ay caasimada ka dhigteen yuhuudda muuqaalo la baahiyey ayaa waxa ay muujinayaan sawaariikhda iiraan oo ku hoobanaysa magaalada talaabiib islamarkaana beegsanaya ee dhismayaasha waaweyn ee ku yaalla halkaas iyo gaadiid badan oo ay ka carareen yuhuuddii laheyd kuwaasoo dhulka hoostiisa galay cabsi ay ka qabaan sawaariikhda iiraan inkastoo maamulka yuhuudda uu aad u qarinayo khasaaraha ka soo gaaraya ee weerarka iiraan dhimashada dadka yuhuudda ah ayaa waxa ay kor u dhaafaysaa shan ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay laba boqol iyo toban kale maamulka yuhuudda waxa uu maanta qirtay in toddoba askari ay kaga dhaawacmeen mid ka mida sawaariikhda ay soo tuurtay xukuumadda shiicada ah ee iiraan cabdisemedow ee warar aan weli si qoto dheer loo xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu uu gebi ahaanba ka baxsaday dhulka ay xoogga ku haysatay yuhuudda warbaahinta xoogahaasi baahinaysa ayaana waxaa ka mid a kanaalka saddex iyo tobanaad ee uu leeyahay maamulka yuhuudda golaha baarlamaanka ee yuhuudda waxa uu qorsheynayaa in caawa ee dhulka hoostiisa uu ku qabto ee shir ay yeelanayaan baarlamaanka yuhuudda kaasoo waxa kasoo baxa ee la shaacin doona maalinta berita ah tani ayaa waxa ay muujina ee walaaca iyo cabsida xoogan ee uu maamulka yuhuudda ka dhaxlay weerarka argudashada ah ee iiraan qalqal xoogan ayaa cabdisamedow dhab ahaantii soo wajahay madaxda maamulka yuhuudda afhayeenka kayaanka sohyuuniga ah ninka lagu magacaabo afikhay adruci ayaa waxa uu fadeexad kala kulmay warbaahinta ninkan ayaa muuqaal iska soo duubay isagoo goodinaya balse waxa uu xakameyn waayey argagaxa ka haysta ee weerarada xukuumadda shiicada ah ee iiraan afhayeenka ayaa isagoo goodinaya ee waxaa mar qura la arkaya isagoo gacmaha ka jaraynaya si uu u qariyo fadeexadaasna ee waxa uu gacantiisa gashanaya jeebka muuqaalkan ayaana aada u qabsaday baraha internetka sida laga soo xigtay ee wakaaladda wararka e f b sarkaal ka tirsanaa ee shaqaalaha madaarka bengorion ayaa xaqiijiyey inuu shaqadii hakiyey madaarkan ilaa amar dambe sababo la xiriira ee duqeymaha maamulka yuhuudda tani ayaa imaanaysa xilli afhayeenka ciidamada iiraan uu ku dhawaaqay in labaatan boqolkiiba ay kor usii qaadi doonaan duqeymaha ay ka geysanayaan ee gudaha yuhuudda waxaa suuragal noqonaysa in iiraan ay beegsato saldhigyada milatari ee maraykanka sida xogo la helaya ay tilmaamayaan hanjabaadaha isdabajooga ah ee ka soo yeeraya iiraan ayaa ah in yuhuudda ay la kulmi doonaan argoosi xanuun badan dhanka kale ee wasiirka difaaca ee yuhuudda ayaa waxa uu hanjabaad u diray xukuumadda shiicada ah ee iiraan taasoo uu ku sheegay in haddii khumeyni uu joojin waayo duqeymahooda talaabiib ay gebi ahaanba gubi doonaan caasimadda tehraan cabdisamedow xukuumadda bakistan waxa ay dhankeeda sheegtay inay garab taagan tahay iiraan dowladda bakistan ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee sheega inuu si toosa u barbartaagan yahay iiraan wasiirka difaaca ee bakistan ayaa war uu siiyey warbaahinta waxa uu ku muujiyey garab istaaga tehraan waxaan awood leenahay oo dhan waxaan la barbartaagannahay iiraan ayuu yidhi wasiirka difaaca ee bakistan ilaa iyo hadda dowladaha carbeed ee mandiqada ku yaala ayaanan wax warar laga haynin marka laga reebay inay muujinayaan sida ay uga xun yihiin dhibaatada gaaraysa maamulka yuhuudda urdun oo kale ninka hogaamiye waxa uu sheegay in dalkaasi uusan marnaba noqon doonin saaxa lagu loolamo islamarkaana aysan ogoleen in tahdiid la geliyo amniga iyo xasiloonnida dalkaas sida uu hadalka u dhigay cabdise madow inkastoo iiraan ay juhdi badan bixinayso haddana ciidamada maraykanka iyo kuwa ingiriiska ee ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya ayaa waxa ay soo ridayaan diyaaradaha iyo gantaalada ay xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku weeraraysa maamulka yuhuudda ee markaana cabdise madow haddii aan aadna dhanka maraykanka ee weerar toogasho ah ayaa lagu dilay xildhibaanad ka tirsan xukuumadda washington haweeneydan oo si gaara uga tirsaneed golaha minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxaa lagu dilay magaalada minneabolis waxaana lala toogtay ninkeeda dilkan waxaa geystay nin aan weli heebtiisa la aqoonsan oo soo xirtay dharka ciidamada booliiska ee maraykanka new york times oo daqiiqado ka hor dhacdadani qortay ayaa iyadoo soo xiganaysa falanqeeye amerikaana waxa ay sheegtay in dilkani lagu eedeynayo taageerayaasha trump maadaama haweeneydan ay waayihii u dambeeyey dhallisaneed siyaasadaha uu ku dhaqmayo madaxweynaha maraykanka ee donald trump wixii warar ah ee kusoo kordha dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuuddana waxay dhegaystayaasheenna ku dhegaysan doonaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe insha allah